أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarteennu jecel nahay oo meel kasta oo aad joogtaan iyo si walbood noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu henno waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si qoto dheer uga hadashay aqoonsiga yuhuuddu siisay maamulka somalilan bannaankana soo dhigtay macluumaad aysan dadku ogayn waxaad dhegaysan doontaan waraysi lala yeeshay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan gurguurte oo si cad u sheegay in kooxdiisa riddada aysan wax xidhiira la lahayn maamulka sahyuuniyadda yuhuudda balse laga yaabo in mustaqbalka uu la yeelan doono taas oo dad badan ay u fahmeen inuu raadinayo xiriirka yuhuudda mujaahidiinta alqaacidah ee jasiiratul carab oo weerar culus ku qaaday maleeshiyaadka xisaamul amni ee ku sugan qaybo ka mid ah koonfurta dalka yeman dowladda riddada jabuuti oo la sheegay inay albaabada u laabtay xafiis maamulka ashahaadla dirirka ah ee somalilan uu ku lahaa dalkaasi jabuuti xogtaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku dhegaysan doontaan inta badanna caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa waraysiga sheekha ee mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab la yeelatay waraysi muuqaal ah kaas oo ku saabsan aqoonsiga uu dhowaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda ee netanyahu uu siiyey maamulka somalilan sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere ayaa bixiyey xog badan oo ku aadan aqoonsigan iyo ujeedooyinka guracan ee yuhuuddu ay ka leedahay wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay sheekooyinka netanyahu ee lagu hurdisiinayo dadka aan la socon halista yuhuudda haddaba ku soo dhowaada waraysigan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere
بسم الله الرحمن الرحيم
sheekh cali maxamuud raage afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay inaad naga aqbashay waraysigan ay kula yeelanayso maanta warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan ku leenahay kusoo dhowow alfurqaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu jasaakum allahu khayran waa ku dhowa
dhowaan waxaad ka hadasheen aqoonsiga maamulka yuhuudda uu siiyey somalilan waxaad sheegteen inaad ka dagaalamaysaan maxay tahay halista idiin muuqata alxamdu lilahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن حقيقة إن وحنو موضة halis kasta oo u muuqan karta ruux kasta oo muslima misna soomaaliya misna caaqil ah oo wax fahmi kara oon qabi ahayn dhibaatada iyo waxa waxaeye musiibada ka soo socota warkaa isaga ah ee waxa weye maxaa la yihahda kasoo yeeray netanyahu iyo maamulka riddada ee somalilan waxay ogtahay la wada soconaa cadowgu markuu rabo in dhul qabsado khaasatan yuhuud iyo waxaa la midka ahi kuma soo boodaan hal mar weerar qac kuma soo siiyaan laakiin waxay u yimaadaan si tartiib tartiiba yay usoo galaan meesha ay rabaan inay qabsadaan tusaarena waxaa noogu filan hadda yuhuuddu waxay laynaysaa oo baabi'inaysaa oo dhibaataynaysaa walaalaheena muslimiinta ah reer falastiin markuu aana fiirino marka qaabka ay ku timid dhulka ardal falastiin muddo boqol sano ku dhow ka hor qaabkan hadda ay rabto inay soomaaliya kusoo gasho ayay kusoo gashay oo waxa weeye wawaalasoo waa lagu dagaameeyey waa la soo geliyey kadibna dhulkii bay qabsatay kadibna waxay gaartay inay dhulkuba iyadu lahaato dadkii muslimiinta ay degaanayna ay baabi'iso oo ay layso ayay bilowday maantana waa isla sidii uun oo waxay rabtaa in sidii kore ay kusoo gasho soomaaliya kadibna ay dariiqii uun ay falastiin u martay ay u marto waxaa kaloo intaa dheer shalay waxaad og tahay yuhuud waxaa dejiyey meesha la yidhaahdo falastiin dowladaha haddaba wada oo maraykanka ingiriiska ayaa dejiyey falastiin maantana yuhuud waxa u wada soomaaliya dabad uga riixayo waa isla dowladihii laftigoodii way saa daraaddeed taariikh yuciid nafsa taarikhda iyada soo celisa waxa weeye ninka caaqilkana waxaa la rabaa wuxuu walaalka ku dhacay isaguna inuu ku caqliyaystaa la rabaa marka runtii waxa weeye waa dariiqii iyo wadadii laftigeedii lagu qabsaday falastiin lagu qabsaday tii baana noo soo socota waxaa marka noo muuqata marka in berrita waxa hadda maanta falastiin haayo ay inagana nagu dhici doonaan oo waxa weye maxaa la yihahdaa ayna qabsan doonaan yaa noo muuqata marka halis weyn weyn weyn weyn weeye inay yahuudi maanta soo farageliso dhulkeena iyo dalkeena ay soo farageliso waa halis aada u weyn waa u baahan hadday hor leedahay in laga hortago waxa la balaayadu geese la qabtay leedahay dabaa la qabta malaha marka balaayadu kugu timaado geese la qabtay leedahay waa la iska celiyaa laakiin dabaa la qabta malaha hadhowti marka hadhowti lagu xididaysto ee waxa weeye maxaa la yidhaahdaa lagu qabsado cusalna lagaa dhigo iyo waxa weeye sacaboole lagaa dhigo berrita waxa weye saa uun hadda walaalehen loo baabi'inayo unbaa loo baabi'inayaa waana arrin maanta ninki kasta oo caaqil ah uu fahmi karo wey xitaa yuusan wadaad ahaanin lakin nin kastoo caaqila oo taarikhda ariya u fahmi kara wey lakin ninka qabiya hadi isaga war male kaas lahadhukadhi iyo maxaa barmooga ah kaas saabka kuma jiro
waaya xilligan laakiin isaga ah maxay tahay sababta ay yuhuuddu u aqoonsatay maamulka somalilan
waxaan dhihi karnaa horta waxaan wax oo hadda maanta bilowday ma ahan aqoonsiga le somalilan la aqoonsaday hadda bilowda maaha soddon iyo afartan sano ee la sheegayo somalilan ay jirto oo la sheegayo intaa waxaa lasoo karkarinaya meeshii la rabay in la gaarsiiyo netanyahu marka maantay waxaa gaarsiiyey inuu hadda maanta aqoonsado waxa weeye marxalad uu ku jiro oo waxa uu soo gaaray weeye somalilanna markii dee wax kasta oo rabay netanyahu ay u xaqiiqoobeen ayuu marka wuxuu yihi hal kelmad yuu uga bedeshay marka wixii uu rabo dhan yani wixii uu rabo dhan oo netanyahu uu rabo dhan ayuu ka helay kelmadan waad aqoonsadayna ayuu uga bedeshay marka marka waxaan leenahay waxaa kusoo aadiyey waxaa u gaartay meeshii uu rabay yay u gaareen soddon iyo afartaa sano wixii lasoo dharaan dhirinayay oo og tahay waxa weeye intii isaga dambeysay maamulka riddada ee somalilan mincagaal ka soo bilow ilaa laga soo gaaro waxa weeye ciro laga soo gaaro yaa lasoo dhisayey hawshaan lasoo waday maanta ciro soo gaartay marka natiyaha wixiis way usoo urureen oo way soo gaartay halkaa kelmaduuna kaga bedeshay waxaana qadiid kale jirto waxaa weeye netanyahu maantay waa arto addunkana waa laga nacay xitaa waxaa nacay soo maaha yuhuudi kaleeto waata maalin kasta lagu mudaharaadayo wuxuu rabaa marka capsul fidaa inuu ka dhigto somaliland oo waxaa weeye maxaa la yihahdaa uu u sheego dadkiisa iyo ra-iul caamka uu sheego inuu yahay nin awood leh wax aqoonsanaya danaha yuhuudda ka shaqaynaya dad cusub usoo kasbaya oo yuhuudda taageersan usoo kasbaya inuu yihi hore marka u sheegay markaas intaa marka u xaqiijiya marka halka kelmad kaga bedesho marka ninka la yihahdo somaliland oo waa id aqoonsanaa bis
waa maxay marka badiilka uu raadinayo isagu
badiilka uu raadinayo runtii waa ballaaranya aad u ballaaranya laakiin markaan fiirino waaqiciga iyo markaad fiiriso warbaahinta yuhuudda lafteeda wax ka soo baxaya markaad fiiriso yuhuudda iyo damacyada maanta ay leedahay waliba duwalka muslimiinta ay kale markaan fiirino waxaan dhihi karnaa shan shay ayaa hadda waadax oo muuqata inuu ku bedeshay cera uu ku bedeshay iyo qolada ridada somaliland xukusan qolada waqooyi hadda haysa tahay ay ku bedesheen shantaa qodob qodobka ugu horeeya waxa weeye waxaad ogtahay yuhuudda mudooyinka dhan waxay rarinaysay waxa la yidhaha ittifaaqiya ibraahimiya oo ah in la aqoonsado jiritaanka kayaanka yuhuudda iyo falastiin in ayagu leeyihiin in la aqoonsado weliba ay aqoonsadaan duwalka muslimiinta ah ay aqoonsadaan hadday carabigiina waa kusii daran tahayba itifaaqa ibraahimiya la yihahda marka dowlad kasta oo gasha marka yuhuudda waxay ugu jirtaa yani waxay uka waxay u kordhinaysaa maxaa xoogay magac iyo inay xalaalnimo yihiin maamulkooda xalaal yahay carabtuna ay ogoshahay iyo muslimiintu ay ogol yihiin muslimiinta ay ogol yihiin kow horta waxay ogolaadeen marka somaliland inay ka mid noqdaan itfaaqiya ibraahimiya oo ay aqoonsadaan yahuudda iyo maxaa dowladnimadkeeda ay aqoonsadaan ay aqoonsadaan maxaa la yihahdaa dhulka ay qabsadeen inay xaq u leeyihiin falastiiniintu inay gartaraba yahuudda kula dagaalayaanba inay aqoonsadaan taana hataa kuma koobna hadda somaliland kaliya kuma koobne xitaa qoladan maxaa la yihahdaa xasan murtad xasan xasan maxamuud iyo qolada xataa federaalka lagu sheego federada iyaga laftigooda u aqoonsadeen laakiin ninkaani waxaa weeye tallaabay kasii horeeyaan qadiyadda labaad waxa weeye oo nimankan somaliland ay ku bedesheen waxa weeye in nimanka la yihahdo ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta yuhuuddahi ay maalgashi ay ku samaystaan maxaa la yihahdaa dhulkan isaga ah ee somaliland oo marka xor ay u yeeshaan inay marka dhaqaalo ka tacbadaan ka kasbaan oo waxyaabaha ku jiro maxaa la yihahdaa khayraada ayla bixi karaan qadiyadda saddexaad oo ay ku bedesheen waxaa weeye in saldhigyo military laga siiyo dhulkan waqooyi galbeed laga siiyo ama somaliland yuhuudda laga siiyo si ay waxa weeye baabulmandab ay ugu yeelato dhaqdhaqaaq iyo galgal ay ugu yeelato qadiyadda afaraad oo runtii ay ku bedesheen waxaa weeye nimankan yuhuuddahay si aad beri berinta maqlaysa trump uu karkarinayay waxaad maqlayseen in la rabo maxaa la yihahdaa in lasoo raro dadka muslimiinta ah ee reer falastiin la barakicinayo in lasoo raro oo la keeno somaliland la keeno trump ka dhawaajin waa maqlayseen yuhuuddana waa weydeen somaliland marka way ogolaatay marka dadka muslimiinta ah in lasoo raro magaceeda xabsiyo oo kaamo lagu magacaabayo in laga dhiso marka meeshii la dhisi lahaa inay maxaa lahaa iyo askarta ilaaliyeed meeshii la dhisi lahaa intaba dhulka aha inay bixiyaan oo marka dadka muslimiinta lasoo barakiciyo qadiyadda shanaad oo runtii meesha ku jirta waxaa weeye iyadana dad badan oo yuhuuda kusoo qulquli doona maxaa la yidhahdaa marka waxaa la saxiixo ay dhamaato dad badan oo yuhuuda kusoo qulquli doona somaliland ama gobolada waqooyi kusoo qulquli doona dadka inay siiso dowladda somaliland lagu sheegayahay aqoonsiyo inay siiso in waxa weye maxaa la yidhaha dhul ay degaan ay siiso tartiib tartiib ay u degaan yuhuudna meesh kasta degto hadda waa maqlaysa malaha warbaahinta saxaafadaha iyo waxaa ka qaylinaya nimanka la yihahdo qubrus bay hawlmalinaya yaa waxay leeyihin yuhuud waana barkicin rabaan dhulka se udegayn udegayn udegayn udegayn hadday calacalaya marka leeyihin war yuhuuddu waana barkicin rabaa markaan dadka waddanka laha iyo ka barkicin rabaa dhaqan ay marka yuhuud taqaan waay marka dad badan a imaan doono yuhuuda dadka in somaliland dhul siiso aqoonsi inay siiso somaliland ay noqdaan kadibna tartiib tartiib marka dhulka loogu fido shantaas hadda ugu muuqaal badan oo ugu maxay ahaday warbaahinta yuhuudduna ay sheegaysa warbaahinta kale ay caddaynayaan laakiin waxyaaba badan oo qarsoonna oo kalena ay jiri karaan waa suurtagal marka nimankan waxaysan juhdi kusoo bixinin habna lama boodaya marka intaasoo dhan somalilan maxay ku bedelatay marka waana ictiraafay waxaas la yaab leh horta Net- netanyahu asaga la ictiraafsanayn ictiraafkiisa muxuu taraya asagaan la ictiraafsanayn yuhuud iyadan meel ay degantaho lagu ictiraaf aysan jirin boob iyo dhulka ay ku- ku haysato dad kale ay kula dirinayaan yay degan tahay marka muxuu subxaana faaqidu shay laa yucti shay qur-aanka ilahi waa ku sheegay markii uu ka hadlayay markii mushrikiinta ahayd ee asnaamta caabudaya wuxuu yidhi, dacufa daalibu walmadluub marka kuwa wax weydiistay iyo kuwa la weydiistaba waxay isba dhaabaan labadaba marka wax meel cidlo ah waa meel ebera weeye aqoonsina ka raaci maayo hadda waxa weeye annaga sumcad xumo iyo ceeb iyo soomaali soo jiidaan mooyaane wax ka raacaya hadda oo aqoonsiga ka helayaanna ma jirto
laakiin een, netanyahu wuxuu sheegay inay ka caawinayaan somalilan een, xagga dhaqaalaha oo kale ee, wax soo saarka oo kale iyo wixii lamid a ayuu sheegay taa ma jirto miyaad leedahay
waxaa fiican dadku inay taariikhda ay akhriyaan waa mushkila moogtahay haddaad aad taarikhda iska dhetirto nimankan yuhuud ah weligood taariikhda lama sheegin qolo ay ballanqaadyo iyo maxay la galeen iyo heshiise la galeen u oofiyeen weli horta lama sheegin waana qolo beenta iyo khiyaanada iyo dhagartu ay u tahayba da-ba ay u tahay ogtahay cabdullahi bn salaam radi allahu tacaala canhu saxaabiga maxamed kabiirka ah markuu soo islaamay oo nebigu u yimid salawaatu llahi wasalaamu aleyh maadaama asal yuhuudi ahaa oo nebiga marka maxay heeday uu xaqiiqsaday inuu nabiga ilaahay yahay uu la kulmay wuxuu u sheegay wuxuu yidhi markaa dhowtii tolkii dee waa ogaanayaane rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yaa rasuulallah ina alyahuuda qawmu buhtun yuhuud waa niman been iyo maxaa been abuur badan oo been badan oo ballan xun oo dadnimo xun waayu dhah marka hadha waa been ay iga sheegayan dhah hadda haddaan oy maqlaan waxay ku leeyihin cabdullahi bin salaam waxba ma ahay walba marka rasuulka ilaahay wac ee bal maxaa la yidhahdaa waxaan ahay weydii anna xoogaa meeshaan ku dhuumanayay marka maalintaa gadaashiis uu galay nebigu sal l sl odayaashii yuhuudiyeed u yeeray markaasuu yidhi cabdullahi bin salaam ka warrama markaasay dheheen nin fiican weeye waa sayiduna wabnu sayidina wa caalimuna wabnu caalimuna saasay dheheen marka intaa markuu dhahay hadduu islaamo ka warrama markaasuu yidhi "Ee, ilaah kama gelina inuu islaamo cabdullahi bin salaam markaasuu soo baxay tawxiidsaday isla markii asagoo meesha taagan waxay dheheen waxaa weeye ka noogu been badan ka noogu been badan waxay dheheen ka noogu khayr daran ka noogu khayr daran dhalay waa ka noogu jaahilsan ka noogu jaahilsan dhalay waa laxday marka dad horta meel loo raaca leh ma aha waxaa kaloo taarikhda ku taala een, nabi maxamed salawaatu llahi wasalaamu aleyh madiine markuu soo degay yuhuud muxuu la galay ittifaaqiyaad iyo heshiis iyo ballan uu la galay intay ku dambeysay wixii ballan oo dhan hal xabe kamay oofin bal waxay isku dayeen nabiga salawatu llahi wasalaamu aleyhi inay dilaan oo intay derbi hoos fadhiisiyeen iyo nin kor saaray dhagax weyn marka kusoo daa ilah jibriil usoo waxyeedayo ilah ka badbaadiyay subxaana wa tacaala niman horta sidaasa weeye niman ballan iyo cahdi lena ma ahan qadiyadda kaleeto waxa weeye nimankan iyaga ah waa ni malcuuniin qolo kastay u tagaana waxaan shar iyo hoog iyo dhibaato aan ahayn uma keenayaan weligeed qolo yuhuud hormarya taarikhda lama sheegin taariikhda lama sheegin waa nimanka ballan xumadaas ahad xumadaas waxaas oo dhan ku sifaysan waa wax ilaahay qur-aanka ugu tilmaamay niman waxaa loo ciqaabo waxay kamid tahay ballan xumadaas ka mid a ilahay qur-aanka wuxuu, "Wabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum yani mi- ballan xumadooda iyo maxal ballan kabaxyo daraaddeed ya alla wuxuu leeyahay yaan u lacnadnay marka lacnadaba waxay ku- waxay ku mutsa waxaa kamid a ballan xumaa kamid a ninka marka maanta yuhuud aaminaya ninka yuhuud aaminaya laba mid wey nin da ayaga ku mabda ah iyo nin taariikhda iyo islaamka iyo qur-aanka iyo waxoo dhanba jaahilka ah labadaa mid wey labadaa mid wey Ta adiga ku watee ee, laakiin iyagu hadda maamulka dad ka mida waxay odhanayeen een, yuhuuddu yani yuhuuddii hore ma ahan qaarkood qaar waxay odhanayeen arrin diineed ma ahan aqoonsigayna aqoonsadeen iyaga iyo falastiin waxa ka dhexeeya oo wax gaar ah ayay odhanayeen taa ka war qur-aanka horta ilaahay subxana wa tacaala ayaa soo dejiyey yuhuudna isagaa yaqaana taariikhda dheer ee soo socotayna way caddaynaysaa qur-aankuna ilaa qiyaama saaca wuxuu ka hadlayaa sidq wey ilahayna qur-aanka wuxuu tilmaamay walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara kaama raalli noqonaya ilaahe aada iyaga raacdo milladooda diintooda aada raacdo raalli kaama noqonaya ficilkan waa ficil mustaqbala wey ولا ترضى marka la leeyahay ficil mustaqbala way marka mustaqbal xataa waa yuhuud weligeed raalli kaa noqon mayso marka yuhuud tii waqti nabi maxamed joogtay iyo tan marka la fiirsho taariikhaanba hadda kuwaasaa war- kuwaasaa xoogaa roonaaba kuwaas iyo haba roona markaad fiiriso kuwana ka ka khabiisanba marka wa- hadalkaasi waa hadal been abuura waa hadal raba dadka ca- oo caamada ah in lagu s- lagu marhabaabiyo oo lagu siro waayo yahuud weligeed waa yahuud weligeedna saasay ahaanaysaa bal nebigu salawatullahi wasalam wuxuu tilmaamay dadka dajaal raaca yahuudaa ugu badnaa doonta dajaal markuu soo baxo atbaacdiisa waa yuhuud marka taariikhda dambe xataa weligeed yuhuud yuhuud ubaa ahaanaysaa xumaantood xumaantood ahaanaysaa waxaa weeye khabiisnimadu weligeed wax dunta kaga jira weeye weligood isbedeli maayaan
waayahay een, ugu dambeyntii marka ee, maxaad u sheegaysaa bulshada ku dhaqan somalilan
Een, bulshada ku dhaqan somalilan waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala oo hoos u fiiriya diintiina hoos u fiiriya nimankan murtadiinta ah ee hormuudka iyo madaxta ma- maxaa lahaa madaxda idiin ahna yaysan bohol idinku ridin ummadda soomaaliyeed ee muslimiintana ceeb iyo fadeexo iyo ha usoo jiidinina xumaan ha usoo jiidinina waxaa weeye maxaa la yidhahdaa waa ceeb iyadoo dadkii walaalaheen ahaa ee muslimiinta ahaa ay saa u gelayaan iyagoo aada ogtihiin inay nebigeena salawatullahi wasalam inay dileen ay isku dayeen iyagoo og taariikhda wixina soo dhex maray oo waxaa weeye maxaa la yidhahdaa e, e, waxyaabaha runtii oo aada u mudan in la sheego waxaa ka mid a yani markii ay soo duuleen waxa weeye nimankan maan- yuhuud ah oo falastiin iyo halkan iyo ay kusoo duulayeen oo dadka muslimiinta ay laayaan waxay lahaayeen maanta maalintii khaybar aan u aarsanay maalintii khaybar yaan u aarsanay yani t- caruurtooda waxay ku barbaariyaan nacaybka muslimiinta iyo iyo booqaacyada dhacday ee dagaalada dhex maray iyo ku barbaariyaan inagu marka inaan hilmaano oo taariikhdeen aan hilmaano wixii la dhex mar aan hilmaano doqonnimo waaye waana ceeb iyo fadeexay nagu tahay in maanta iyadoo dadka muslimiinta ay baabi'inaysa yuhuudi inaguna maanta aan guryaheena kusoo dhaweyno dalkeena aan kusoo dhaweyno waxa weeye maxaa la yidhahdaa aqoonsi iyo wax lamida aanu ka damacno waxaan leenahay waa ceeb ummadda soomaaliya ceeb ku tahay dadka soomalilandna ceeb ku tahay waxaan leenahay dadka soomaaliya marka horta kow gumaysi ha isgelinina haddii kale berito yaad wallaahi sida hadda falastiin ay maxaa la loo gumaadayo yaa gaajo iyo laydiin diri doonaa iyo xabad laydinku lamayn doonaa waa kow marka horta gumaysa iskusoo jiidinina caruurtiina ceeb ha usoo jiidinina aan weligeed ka haraynin taariikhda mar hadday ceebe kuu gasho weligaa waa kugu jiraysaa marka ceeb taariikhda idiin gasha waxaa weeye ha ha soo jiidinina ummadda soomaalida o dhan ha ceebeynina khaasatan dadkaan somalilan degan ha ceebeynina oo ceeb ha usoo jiidinina cadowna gacmiin ha ku doonanina dhibaata ha soo jiidanina so maxaa yeelay qadiyadda yuhuud hadday soo degto een, y- marka meesha la yidhaahdo somalilan ay soo degto hargeysa iyo burca iyo berbere iyo ay soo degto inta cadow ku ah yuhuudna iyaguna waxay soo beegsan doonaan dhulkiina ay soo beegsan doonaan marka inta dhibaato muuqata dhibaato yar maahan dadka somalilan waxaan leeyahay marka caqligiinu ha shaqeeyo kuwa cibro qaata waxa walaaladiin haysta cadowgu waa cadowgii waxa weeye maxaa la yidhahdaa ninku dila harkuuma jiido yuhuud yani asaanif iyo wanaag ay s- idiin samaynaysaa ood ka sugaysaan ma jirto kitaabka ilahay idinku fil ilahay baa yaqaana ilahi subxaana watacaala ayaa yaqaana nagana yaqaana cadowtooyana asagaa noo tilmaamay marka waxa weeye somalia saas aan leeyahay. waxaan leeyahay culimada somalilan maanta waa imtixaantiin maanta imtixaan ayaa idinku socda shalay markii kazo la burburinayay ragga yuhuudda tilmaamayey xumaha ay leedahay ceebaha ay leedahay dhibaato islaamka ku hayso marka shalay kazo ay joogta ka hadlayay maanta waxay joogtaa somalilan ay joogtaa gurigaaday joogtaa maanta marka lagu fiirina maantay waa qur-aanka iyo axaadiista iyo sheegitaankoodu marka cidkaan laga hadlayo way sahlan tahay laakiin markay naftaada timaado yay tadbiiq kaa rabtaa marka waxaan leeyahay maanta waa imtixaanadii waa la imtixaana maantaana la kala ogaanaya ninka waxa cilmigiisu iyo cilmi ilaahi subxaanahu watacaala lagu caabudayo ilaahay loogu dhowaanayo waxa weeye xaqa lagu caddaynayo inuu yahay iyo cilmigiisu inuu yahay cilmi takasub iyo adduunyo raadis lagu raadina u yahay maanta la kala ogaan maanta yaa la kala ogaan marka waxaan leeyahay culimooy ilaahay ka cabsada wixii ilaahay idin faray idin baray caddeeya yuhuud waxay tahay ummadda u sheega dhibaato kastoo leediga socod ogtihiin nabigu sal ll slam wuxuu yidhi jihaad waxaa ugu weyn kelimatu lxaq cinda suldaan jaa-ir yani kelimada xaqa oo suldaan jaa-ira laga horsheego xabsiga iyo xiritaanka iyo waxaasoo dhani waxba ma ahan waxaan idin sheegayaa muuse marka la yidhaha cero allah subxaanahu watacaala cero waa idinka qaban karaa waa idinka celin karaa laakiin cera alla subxana wataala idinkama celin karo haddaad maanta diinta ilahi uhilin weysaan cero aad ka baqdaan cero waxa weeye aad maxaa la dhahaa aad ka gambataan iyo sidadiisa aad ka gambataan dowladiisa aad ka gambataan waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa cera idinkama celin karo laakiin haddaad ilaahay subxana watala hoggaansataan xaqa aada caddaysaan cero ilaahay subxana wataala cero waa idinka difaaci karaa ka difaaci karaa adduun iyo aakhiraba waxa weeye marka waxaan leeyahay xaqa caddeeya xaqa caddeeya ilahayna subxaanahu watacaala aad idin amray haddaad yeeli weysaan soo ma ahan hadda waxaad maraysaan un waxa weeye culamada yahuud meeshay mareen unbaad maraysaan yahuud meeshay mareen unbaad maraysaan marka culamada reer somaliland sidaasaan leeyahay waxaan leeyahay odayaasha iyo waxgaradka somaliland jooga maanta kolley taariikh baa qormaysa taariikh ayaa qormaysa cimrina idima harin maantayto cimriga da'na idinma harin markaan ka bacdi lixdan jiro waxaa lixdan kale kuma dhinna waxa weeye maanta xaqa caddeeya ummadda hogaamiya jihaad ku hogaamiya yuhuud dalkiina ka difaacda ka ceshada wa ilaa haddii kale sow ma ahan haa idinkuna hadda kolley waad iska dhiman doontaan caruurtiina waxaa uga tegi doontaan dhega xumo iyo magac xumo iyo gumaysaad uga tegi doontaan dadka ay la fiican tahay maanta yuhuudaana aqoonsanaysa waxaan leenahay diintiina u tura maxaa yeele ilahay baad beeninaysaa subxaana wa tacaala maxaa yeele ilahay wuxuu tilmaamay yuhuud inay kirado iyo khanaasiir yihiin dad ballanla inaysan ahayn dad xun inay yihiin baa ilahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala idinkuna waa fiican yihiin waana hagaagsan yihin waana aqoonsadeen iyo aada leedahay marka waxaa weeye ilahay baad mucaarad ku tahay ilahay baad mucaaradaysaa oad kasoo horjeedaa oo kitaabka ilahay ad mucaaradaysaa oo sunadii nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh yaad mucaaradaysaa marka waxaa leedahay diintiina u turta ninkaan diin lahayd dee marka horeba yuhuud ahaa isaga waa baab gooniye oo dee ku qanacsanaa marka horeba laakiin dadka muslimiinta ah ee calanka beentaa loo ruxayo waxaan leenahay ilahay ka cabsado gaal usoo noqda si guud waxaan leenahay somaliland iyo soomaaliya oo dhanba war nima yahow yuhuud waxa weeye waxay maagan tahay waa gumayska hadda walaali lagu haye aan iskaashano annagoo dhan cid kastoo dhalinyarada weliba khaasatan waxaan leeyahay niman yahow ninkii dee qoray haysta tababarna haystaa meeshii dagaal ka bilaabo yuhuud meeshuu ku arko xabad ha ku dhijiyo ninka aan haysan tababar iyo qori aan haysanna walaalihii mujaahidiinta ula diyaara annaga tababarna u diyaara inaan hubayn annaga u diyaara safka inaan isla galaan diyaar u nahay oo si gacmo furan aan kusoo dhaweyneynaa mar waxaan leenahay yuhuud soomaaliyey haddaan waqooyi joogno iyo haddaan koonfur joognaba aanu iska qabano yuhuudna wallahi iskama qaban karno haddaanan kuwan nala jooga ee midabka nooga eg luqadeena ku hadlayo qalbigana yuhuudda ka ah sida xasan maxamuud iyo maxaa la yidhahdaa cero iyo nimanka lamidkaa deni iyo waxaa lamid ah kuwa haddaanan iska qabanin kuwa axmed madoobe iyo kuwa haddaanan maanta iska qabanin wallahi yuhuudina u wada keenaya berritana waxa weeye maxaa la yidhahdaa guna wada noqon doonaa waa la gumoobi doonaa marka intaan la gumoobin waxaan leenaha aska cilmi soomaaliyahey halka intaasaan soomaaliyeedna yaan u diraya
waa tahay aada baad umahadsan tahay daawadayaal wuxuu ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheikh cali maxamuud raage sheekh cali dheere waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aada baad umahadsantahay jazaak allah insha allah taala
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xasan gurguurta ayaa si cad u sheegay in kooxdiisa riddada aysan xiriir la lahayn maamulka sahyuuniyadda yuhuudda balse laga yaabo in mustaqbalka ay la yeelan doonaan taas oo ay dad badan u fahmeen in uu raadinayo xiriirka yuhuudda haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa gurgurte oo yidhi iminka yahuudda xiriir lama lihin laakiin waa laga yaabaa in aan la yeelano mustaqbalka madaxweynaha xukuumadda muqdisho xasan sheikh oo waraysi siiyey warbaahinta al-jaziira ayaa ka hadlay aqoonsigii yahuuddu siiyeen maamulka somalilan isaga oo ku sheegay mid aan sinaba suuragal u ahayn xasan sheikh ayaa geesta kale sheegay in uu yahuudda u aqoonsan yahay dowlad ka tirsan qaramada midoobey oo awood leh lagana yaabo in ay xiriir la sameeyaan mustaqbalka dhow israa'iil waan ognahay in ay tahay dowlad madax bannaan oo ka tirsan qaramada midoobey waana laga yaabaa wakhtiga dhow in aan xiriir la yeelanno ayuu yidhi waxaa kale oo uu ka hadlay in maamulada somalilan iyo yahuudda ay ku heshiiyeen in qaxootiga filistiin la dejiyo waqooyiga taasna ay ku ogaadeen xogo sirdoon oo ay helayaan xasan sheekh hadalkiisan ayaa u muuqdaa mid xilli dhow uu heshiis kula gali karo maamulka yahuudda tanina waxay shacabka soomaaliyeed xusuusinaysaa m o u-gii etoobiya la gashay somalilan oo markii hore xukuumaddaasi ay si weyn uga soo horjeesteen laakiin kusoo gebagaboobay in xasan uu deked koonfurta uga ogolaado etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda jabuuti oo la sheegay in ay xirtay xafiis somalilan ay ku lahayd jabuuti khilaaf xoogan ayaa ka dhashay aqoonsiga maamul goboleedka ashahadala dirarka ah ee somalilan uu ka helay maamulka sahyuuniyadda yahuudda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta ee filistiin dowladda ridada jabuuti oo si weyn u diidan aqoonsiga yahuuddu siisay maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayaa lasoo warinayaa inay albaabada isugu dhufatay xafiis uu maamulkan ku lahaa magaalada caasimadda ah ee jabuuti sarkaal ka tirsan xukuumadda uu hogaamiyo ismaaciil cumar geelle ayaa sheegay in dowladdiisu si rasmi ah u xirtay xafiiska maamulka ashahadala dirarka ah ee somalilan oo ahaa mid diblomaasiyadeed wuxuuna intaasi ku daray inay joogsadeen dhammaan howlihii ka socday xafiiskaasi dhanka kale waxay ugu yeeraan wasaaradda arrimaha dibadda maamulka ridada ah ee somalilan ayaa sheegtay in ay u yeertay wakiilka u fadhiyey jabuuti si ay wadatashi ula yeelato qoraalka wasaaraddaasi ayaa nuqul ka mid ah u dhignaa sidan somalilan waxay ku wargelinaysaa in ay dib ugu yeeratay wakiilkeedii u joogay jabuuti si uu wadatashi ugu yimaado magaalada hargeysa wakiilka dowladda jabuuti ee ku sugnaa hargeysa ayay wararku sheegayaan in isagana looga yeeray magaalada jabuuti ee caasimadda waddankaasi taas oo qayb ka ah diidmooyinka ka dhashay aqoonsiga uu maamulka yahuuddu siiyey maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee somalilan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa alqaacidada jasiiratul carab oo weerar culus la beegsatay maleeshaadka xisaamul amni ciidamada mujaahidiinta ee ansaaru shariica oo ah alqaacidada jasiiratul carab ayaa shaaca ka qaaday in ay fuliyeen weerar lagu beegsaday gaari dagaal oo ay lahaayeen maleeshaadka golaha kumeelgaarka koonfureed ee yemen kuwaas oo ay taageerto dowladda iskutagga imaaraadka carabta weerarkan oo ka dhacay deegaanka albaqiira ee hoos yimaada degmada mudya ee gobolka abyan sidaa lagu xusay war ay mujaahidiintu baahiyeen ansaaru shariica waxay sheegtay in weerarkan uu sababay in si buuxda loo burburiyo gaari gaashaaman oo ay adeegsanayeen ciidamada xisaamul amni ee kabaqaadka u ah yahuudda dhacadan ayaa imaaneysa xilli ay sii kordhayaan dagaalada iyo iskahorimaadyada hubaysan ee ka socda gobolada koonfureed ee yemen gaar ahaan abyan halkaas oo ay ku loolamayaan ciidamada mujaahidiinta ee alqaacida iyo maleeshaad murtasaqa ah oo ay taageeraan quwado shisheeye xubinteena cabdiwahaab caawa waa inaga intaa guud ahaan barnaamijkii faafreebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan oo ay ka mid ahaayeen waraysigii lala yeeshay sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu kaga hadlayey aqoonsiga ay yuhuuddu siisay maamulka ashahadla dirirka ah ee somalilan caawa naga intaas inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى